الإسلام بشرى إننا نلمح فجرا في شباب قد أشادوا صحوة للدين كبرى بإذن الله تأتي وحدة تجلب نصرا وحدة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرى يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا بسم الله الرحمن الرحيم السلaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatuh kulan wacan oo wanaagsan dhegaystayaal idilkiinba ku soo dhowaada faafareebka wararka waa habeen khamiis ah taariikhda hijiriyadana waxaay ku beegan tahay labiyo tobanka bisha shanaad ee jamaadul awal sannadka kun afar boqol lix iyo afartanka hijiri qodobada caawa barnaamijka faafareebka wararkaan ku soo qaadan doonno waxaa ka mid ah in ka badan toban askari oo ka tirsan riddada jubbaland oo dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta ciidamada mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada cadowga ee deegaanka buule xaaji duleedka magaalada kismaayo wararkii ugu dambeeyey ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan qodobbada kale waxaa ka mid ah muuse biixi hogaamiyaha maamulka ashaadaladirirka ah ee loogu yeero somalilan oo wax ceeb ah ku tilmaamay in kooxda riddada soomaaliya ay ka hadasho doorashooyinka ka socdo deegaanada maamulkiisa khilaafaadka ka dhexeeya guurguurta iyo maamul goboleedyada ka jira gobollada dalka oo cirka isku sii shareeraya wararkii ugu dambeeyey ayaan barnaamijka ku soo qaadan doonnaa sidoo kale qodobada aad maqli doontaan caawa waxaa ka mid ah siyaasiyiin magaalada muqdisho uga dhawaaqay go'aano ka dhanna axmed madoobe kataab ikhbaariyaha oo galabta baahisay muuqaalka qaybta lixaad mashruuca qaybinta sakada xoolaha nool sidoo kale barnaamijka waxaad ku dhegaysa doontaan soo noqoshada trump miyay hurin doontaa hardanka ka socda geeska afrika warbixin ay daabacday mid ka mid a shabakadaha ugu afka dheer caalamka ayaad barnaamijka ku dhegaysa doontaan waxaan sidoo kale faafareebka caawa idinkugu hayaa wilaayada islaamiga ah ee bakool oo soo gebagabaysay dacwato aryaaf muddo laba bilooda ka socotay deegaanadha caduleedka magaalada xudur qodobadaasi wixii kale soo kordha iyo xubnihii hadaleynta warbaahinta iyo xaaladihii u dambeeyey ee filistiin ayaan faafareebka ka marnaan doonin walaalaha maahir iyo suheyb ayaa barnaamijka igala qaybgeli doona waxaad toosa nooga dhegaysanaysaan dhammaan xarumaha andalus ee wilaayaadka dalka iyo barteena life streamka oo dalka iyo debaddiisa aad naga maqli kartaan waa mar kale iyo faafareebka wararka
الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا وانثر الدين ضياء وانثر الأخلاق عطرا فإذا أعطيت نصرا فاسجدي لله شكرا
waa hagaagka dhegaystayaal qodobka ugu horeeya ee caawa barnaamijka faafareebka wararkaynu ku eegi doonno waxaa uu noqonayaa in ka badan toban askari oo ka tirsan ciidanka riddada jubbaland ayaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday weerar maanta mujaahidiintu ay ku qaadeen saldhigyada cadowga deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo qodobkaas iyo sidoo kale kataab ikhbaariye oo galabta baahisay qaybta lixaad mashruuca sakada xoolaha nool waxaad ku maqlaysaan xubinteena hadaleynta warbaahinta iyo guudmarka miregaha islaamiga aalab waxaa halkan ka soo jeediyey walaalkan maahir maxamed haye maahir waad mahadsan tahay walaalka bashiir muxiidiin abu ayman xubinteenna hadalhaynta warbaahinta iyo guudmarka mareegaha islaamiga ah waxaan caawa ku bilaabaynaa mareegta faafareeb oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka guud maraynaa een howlgal ciidamada mujaahidiintu ay maanta ka fuliyeen duleedka magaalada kismaayo mujaahidiintu waxay weerareen maleeshiyaadka murtadiinta ee ku sugan deegaanka buule xaaji ee duleedka magaalada kismaayo dhimashadu waa saddex askari dhaawacuna waa sagaal murtad laba qorina ciidamada mujaahidiinta ayaa soo qhaniimaystay dhanka kale howlgal qaraxa oo ciidamada mujaahidiintu ka fuliyeen gudaha degmada daynile ee magaalada muqdisho ayaa lagu gubay gaari cabdibile ah oo ay la socdeen maleeshiyaad ka tirsan murtadiinta qaraxaasi waxaa lagu dilay afar askari oo murtadiin ah halka ay ku dhaawacmeen saddex kale waxaana murtadiinta ku dhaawacmay qaraxaasi ka mid ah bishaar siyaad kaasi oo horey usoo noqday taliyo urur dhaawaciisuna waa mid garaaba dhanka kale ciidamada mujaahidiintu waxay qaraxyo culus la beegsadeen kolanyo ciidamo ah oo ka tirsan kufaarta afrikaanta kuna socdaalayay inta u dhexaysa deegaanada buufo iyo namber lixdan qaraxyadan waxaa ku dhintay hal askari oo kufaarta uganda ah lix kalena waa ay ku dhaawacmeen kuwaas oo saddex ka mid a ay xaaladoodu tahay mid garaaba sidoo kale waxay ciidamada mujaahidiintu qarax la beegsadeen ciidamo kufaarta ugandho ka tirsan kuwaasi oo marayay meel u dhow deegaanka ceelo wareegow hal askari oo kufaartaasi ah ayaa ku dhaawacmay hal gaari ayaa sidoo kale lagu gubay qaraxa dambe waxaan markan soo qabanayaa alkatayb barta ay ku leedahay aaladda telegramka katayb al ikhbaariya waxay baahisay qeybta lixaad ee mashruuca qeybinta sekada xoolaha nool kun afar boqol afartan iyo lix hijri ee mujaahidiintu ka sameeyeen degmada rabdhuure ee wilaayada islaamiga ah ee bokool muuqaalkan ayaana la fiirsan karaa wax ka badan shan daqiiqo waxaan markan soo qabanayaa mareegta soomaali memo oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa machad laga leeyahay dalka jarmalka oo sheegay in etoobiya ay ciidamo dheeraad ah ku daadguraysay soomaaliya ayna diiday amarka xukuumadda muqdisho xilli uu sii dhammaanayo wakhtiga ciidamada gumaysiga afrikaanta ee duulaanka ku soo qaaday dalka soomaaliya ayaa la hadalhayaa sida uu noqon doono mustaqbalka maamulada dabarilifyada ah ee dalka ka jira machad laga leeyahay waddanka jarmalka ayaa sheegay in tobannaan kun oo askar etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin dalka soomaaliya kuwaasi oo aan ka mid ahayn isbahaysiga afrikaanta ee loo yaqaan atmis warbixin dhowr beej ka kooban oo uu daabacay machadka s w b ayuu ku sheegay in etoobiya ay soomaaliya ka joogaan tobannaan kun oo askari kuwaasi oo aan cidna ka amar qaadan waxay warbixintu sheegtay in toban kun oo askari etoobiyaan ah ay ku sugan yihiin magaalooyinka dhaca koonfurta iyo bartamaha soomaaliya ciidankaas oo aan ka amar qaadanin midowda afrika balse fulinaya waxa uu ugu yeeray danaha gaarka ah ee etoobiya oo uu ula jeedo gumaysiga shacabka soomaaliyeed machadka s w b ayaa warbixintiisa ku muujiyey in xukuumadda xasan gurguurte aysan awood u lahayn in ciidankaasi faraha badan ee etoobiyaanka ah ay dalka ka saarto s w b ayaa ciidamada xabashida ee soomaaliya ku sugan geliyey kaalinta koowaad halka ciidamada yuganda oo gaaraya toddoba kun oo askari ay yihiin kuwa labaad ee ugu badan soo duulayaasha afrikaanta marka laga soo tago warbixinta uu daabacay machadka jarmalka waxaa la qiyaasayaa in etoobiya ay soomaaliya ka joogaan ciidamo ka badan afartan kun oo askari xukuumadda adisababa ayaa bishii lasoo dhaafay diiday in ay u hoggaansanto codsiga xukuumadda muqdisho ee ah in ciidamadeeda ay la baxdo markii la gaaro kow iyo soddonka diseembar labada kun afar iyo labaatan waxaan markan soo qabanayaa mareegta calamada oo ka mid ah mareegaha islaamiga warbixino kala duwan ayay mareegtu maanta daabacday balse waxaan ka soo qaadanaynaa siyaasiyiin muqdisho kaga dhawaaqay go-aamo ka dhan ah axmed madoobe madal ay ku midaysan yihiin siyaasiyiin iyo mas-uuliyiin mucaarad ah oo horay xilal kala duwan uga soo qabtay maamul goboleedka shaadala dirarka ah ee jubbaland ayaa shir ay ku yeesheen magaalada caasimadda ah ee muqdisho kaga dhawaaqay go-aan ka dhan ah axmed madoobe siyaasiyiintan oo warbaahinta la hadlay waxay ka soo horjeesteen doorashada ay ku tilmaameen halka dhinac ee uu qabsanayo ninka hadda madax ka ah maamulka riddada ah ee fadhigiisu yahay kismaayo sidoo kale waxay eedeymo xoogan u jeediyeen xamse cabdi barre ra-iisul wasaaraha riddada kaasi oo ay sheegeen in uu ku guuldaraystay in uu tago kismaayo axmed madoobena ku qanciyo in uu joojiyo doorashada uu hadda ku dhawaaqay iyaga oo sheegay in xamse yahay ninkii soo dhisay axmed madoobe doorashadii tan ka horreysay dhinaca kale axmed madoobe ayaa xoojiyey baraha kontarool ee u yaal magaalada kismaayo isagoo magaalada ku soo daadiyey maleeshiya fara badan arrintaasi ayaa loo sababeeyey cabsi uu ka qabo in kooxda riddadu abaabul xoogan ka samayso kismaayo madaxa maamulkaasi axmed madoobe ayaa dhagax dhigay garoon macmal ah oo u dhow garoonka diyaaradaha ee magaaladaasi sababta ka dambeysay dhagaxdhigan ayaa lagu sheegay in uu ka cabsi qabo in ay halkaasi fariisimo ka samaystaan maleeshiyada kooxda riddada qorshayaal isaga ka dhan ahna halkaasi laga soo abaabulo shalay ay ahayd markii wafdi ka socday kenya ay garoonka diyaaradaha ee magaalada kismaayo kulamo kula qaateen axmed madoobe waxayna usii gudbeen dhanka magaalada muqdisho iyaga oo la kulmay xamse cabdi barre oo ah ra-iisul wasaaraha murtadiinta lama sheegin wax natiijo ah oo ka soo baxay kulamadaasi oo ah kuwa ay kenya xal ugu raadinayso khilaafka ka dhex aloosan villa soomaaliya iyo kismaayo xubinteenna caawa waa inaga inta
waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka qeybihiisa horeban ku guda jirnaa markan iyo muuse biixii hogaamiyaha maamulka shaqadirirka ah ee loogu yeero somalilan ayaa wax ceeba ku tilmaamay in kooxda rajada soomaaliya ay ka hadasho doorashooyinka ka socda deegaanada maamulkiisa aan dhegeysano codka muuse biixi mar uu arrimahaasi ka hadlayey waxaan rabaa dowladda xamar taa ku kacday waxaasoo dhankayn dhala weli inaanay gaadhin iska dhaaf doorasho dadweyne xataa madaxweynaha intaa adduunkana waa la aqoonsan yahay in shir weyn lagu doorto aan la gaadhin waxaa doorta dhowr boqol oo baarlamaana oo iyagana qaarkood a ogeydeen tii isaga lagu doortay wejigooda inuu qaar xidhaa oo qarsanaayn dadka dooranaya qolada xamar doorashadaanu gallo waa tii sideedaad adna weli doorasho ma hadla haysid halka aad joogtana waad ogtay maanta juba tagtay jubbaland puntland hore u tagtay baydhabe farintii aad tiri etoobiyaankaa saaraya ee iga baxa waa kaa diin garan maayo awoodda aad noogu tamaysaa annaga eed caalamka u leedahay waddanaga mida taasi waa inay dhammaataa doorashadan maanta waa inay ku dhammaataa somalilan af midaysan qarannimadeenna waa inuu ku muujinaa doorashadaa waa in laga ilaaliyaa wax turxaana oo cadow ku farxo wuxuu ka naxa mooyaane
barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreeb kurarka qeybihiisa dhexena waan isla soo gaarin dhegeystayaal markanna waxaad ku soo dhowaataan xubinta xaaladihii u dambeeyey ee filistiin iyo walaalkeen suweyb cabdulaahi aadaad u mahadsan tahay bashiir diyaaradaha dagaalka maamulka gumaystaha yahuudda waxa ay sii wadaan xasuuqyada ay ka geysanayaan magaalada khaza muddo afartan maalin ah ayaana bashiirow waxaa go'doon saaran waqooyiga qidaaca halkaas oo ay ka dhacayaan xasuuqyo aad u foolxun tirakoobyadii u dambeeyey ee soo baxay waxa ay sheegayaan in ilaa kun qof ay shahiideen muddada afartanka maalin ah uu waqooyiga qidaaca go'doonka uu ku jiro waaxda caafimaadka magaalada khaza tirakoobkii ay soo saartay afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay waxaa lagu sheegay in tirada shuhadadu ay gaarayso afartan iyo toddobo halka dhaawacyadu ay yihiin boqol siddeetan iyo laba kale tirada guud ee shuhadada ilaa toddobadii oktoobar waa afartan iyo saddex kun toddoba boqol laba iyo toban halka dhaawacyadu ay gaarayaan boqol saddex kun laba boqol konton iyo siddeed kale kooxaha muqaawamada filistiin afar iyo labaatankii saac ee lasoo dhaafay dhankooda waxa ay fuliyeen toban kamaa-ina ah oo lagu beegsaday cadowga allah si gaar ahna weeraradaas waxa ay kaga dhacayeen mukhayimka jabaaliya ee waqooyiga magaalada khaza dhaca weeraradaas badankood waxaa lagu beegsaday ciidamo lugeynayey kuwo guryo ku dhuumaalaysanayey iyo sidoo kale gaadiidka gaashaaman ee mirkaafaha loo yaqaano afar iyo labaatankii saace lasoo dhaafay kooxaha muqaawamada filistiin dhankooda waxa ay sheegeen in ay qaariijiyeen ilaa toddoba askari oo ka tirsan ciidanka sahaynada kadib howlgal ka dhacay isla mukhayamka jabaaliya xubintaan kusoo gudbin jirnay wararkii ugu dambeeyey xaaladaha filistiin caawa halkaas ayaan ku hakinaynaa waa hagaag dhegeystayaal barnaamijka ayaad degeysanaysaan faafreebka wararka markan iyo soo noqoshada trump miyay hurin doontaa hardanka ka socda geeska afrika ku soo dhowaada warbixin uu daabacay mid ka mid ah shabakadaha uga afka dheer ee caalamka doorashadii madaxtinimada ee maraykanka ayaa donald trump oo markii labaad madaxweyne ka noqdo dalkaasi su'aashii ahayd cidda ku fadhiisan doonta kursiga aqalka cad ee magaalada washington hase ahaatee arrintan waxay keentay siyaasadaha uu madaxweynaha cusub la imaan doono marka la eego xiisadaha ka taagan mandiqada geeska afrika ee muddada dheer ahaa kuwa xasaasi ah gobolkan oo ah mid leh muhiimad istaraatiijiyadeed oo gaar ah ayaa waxaa ka taagan dagaallo khilaafaad dhanka siyaasadda iyo militariga oo u dhexeeya dowladaha deriska ah ee ku loolamaya mandiqada geeska afrika arrimahan oo sii xoogaysanaya ayaa la sheegay in caqabad weyn ay ku yihiin dadaallo lagu raadinayo in xal siyaasadeed oo waara laga gaaro xiisadaha iyada oo laga fogaanayo xaaladaha aan la saadaalin karin ee uu ku sugan yahay geeska afrika intii uu xilka hayay donald trump fatradiisii hore ee u dhexaysay sannadihii labada kun lix iyo tobankii ilaa labada kun iyo labaatankii waxaa hoos u dhacay xiisaha uu u hayay qaaradda afrika hay-adda signal risk ee ka shaqaysa maaraynta khataraha ee afrika wuxuu siyaasadda trump ee qaaraddan uu ku sheegay inay ahayd mid u dhexaysay in la yeso ama si fudud loo dayaco afar sano kadib afrika waxay u muuqatay xagga siyaasadda maraykanka mid la isma ogeysiinayo oo ka hadalkeeda uu weli aad u liito waxaana gebi ahaanba laga waayey misna aan lagu soo hadal qaadin iyo kulammada uu taraamp ku galay ololihiisii doorashada ee ugu dambeeyey halkii uu ka hadlilaa arrimaha afrika taraamp wuxuu si weyn u xooga u saaray arrimaha gudaha colaadaha bariga dhexe iyo dagaalka yukrain marka la eego geeska afrika ma jirin wax isbeddelaha uu ku yimid siyaasadda madaxda aqalka cad waxaana bilowday in washington ay ka jeesato gobolka intii ay socotay istaraatiijiyadii obama ee diiradda saaraysay in maraykanka uu u wacdo dhanka badda basifiga si uga galo loolanka ka dhanka ah saamaynta sii kordhaysa ee shiinaha dhanka kale raacidda donald trump ee siyaasadda ah in maraykanka uu leeyahay mudnaanta koowaad sida lagu sheegay maqaal uu qoray richard oo ahaa sarkaal ameerikaan ah oo ka soo howlgalay bariga afrika waxay keentay in mudnaanta laga fogeeyo afrika taasi oo horseeday maamulka maraykanka inuu xooga saaro tartanka uu la gelayo shiinaha iyo ruushka halkii uu wax badan ka qaban lahaa arrimaha qaaradda afrika firaaqan guud ee ka dhashay siyaasadda maraykanka waxaa sida lagu sheegay warbixinta ay soo saartay kooxda musiibooyinka ee internashonal ayay soo jiidatay quwadaha caalamiga ah kuwaasoo doonaya inay buuxiyaan boos ka soo bannaanaaday qaar ka mid ah falanqeeyaasha ayaa ku tilmaamay xaaladdan inay tahay siyaasad oo ay madaxda washington ay si dadban gacanta ugu hayaan iyagoo adeegsanaya xulifadooda istaraatiijiyadan ayaa sababtay isbeddello waaweyn oo ku yimid siyaasadda gobolka intii lagu guda jiray fataradii hore ee xukunkii trump waxaana lagu xusi karaa taageerada imaaraadka iyo sacuudiga ee heshiiskii nabadeed ee dhexmaray eritereya iyo etoobiya taasoo markii dambe horseeday dhismaha isbahaysi saddex geesood ah oo u dhexeeya labadan dal iyo kooxda riddada soomaaliya waxaa sidoo kale jiray bilowga xiriir uu maraykanka la yeeshay xukuumadda asmara ee dowladda eritereya arrintan oo markaas loo arkaya inay tahay bilow cusub oo uu martigelinayo gobolka hadda waxaa soo noqonaya trump iyadoo qaabdhismeedkii uu kaga tegay gobolka uu ku yimid isbeddelo waxaana eritereya iyo etoobiya ka dhex taagan xiisada salka ku haya arrimo dhowr ah halka xukuumadda taagta daran ee muqdisho iyo adis ababana uu isfahm waaga u marayo heerkii ugu sarreeyey kadib markii ay isku mari waayeen qaabka u dhacay heshiis ay etoobiya bad ku doonaysay oo ay ka saxiixatay maamulka shaadiriirka ee somalilan xiisaduhu waxay sii kordheen markii uu soo dhowaaday xiriirka masarta taageerada siinaysa kooxda riddada soomaaliya taas oo horseeday isbahaysiga ee bishii oktoobar ee sannadkan ay kaga dhawaaqeen magaalada asmara ee caasimadda dalka eritereya isbahaysigan cusub ayaa la sheegay inuu si weyn isugu xiray xiisadaha ka jira geeska afrika iyo kuwa salka ku haya webiga niil iyadoo ay sii adkaanayaan xasradaha gobolka ee la xidhiira arrimaha biyaha iyo amniga waxaa jira arrimo kale oo iyagana sare u qaaday muhiimadda istaraatiijiyadeed ee geeska afrika oo mid ka mid ah dalalka ku yaalla uu martigeliyey xarunta taliska ciidanka maraykanka ee afrika marka magacooda lasoo gaabina loogu yeero africom tani waxay ka duwan tahay hoosudhaca xooggan ee ku yimid saamaynta reer galbeedka ee gobolka saaxilka ee labadii sano ee lasoo dhaafay taas oo horseeday in ruushka uu halkaas ku xoojiyo saamayntiisa islamarkaana maraykanka laga saaro neejar oo ahayd dal uu ku yaallo saldhigga ugu muhiimsan ee maraykanka uu ka hago howlgallada militari ee galbeedka afrika waxaa dhanka kale xaaladahan sii kordhinaya culeysyada amni iyo cadaadisyada joogtada ah ee dowladaha gobolka la tacaalayaan ayna ugu horrayso kooxda riddada soomaaliya oo waayadii dambe xubno ka tirsan ee walaac xoogan ka muujinayeen saamaynta ay ku leedahay mandiqada geeska afrika maraykanka ayaa ah mid ka mid ah taageerayaasha ugu waaweyn ee kooxda riddada ku garab taagan la dagaalanka mujaahidiinta intii uu dhammaystirayay muduxileedkiisii koowaad wuxuu taraamba go'aansaday inuu ciidamadiisa kala baxo soomaaliya waa hagaag dhegaystayaal qaybaha dambe ee faafreebka wararka ayaan isla soo gaarnay markan iyo wilaayada islaamiga ee bakool wilaayada islaamiga ee bakool ayaa soo gebagabaysay dacwata aryaaf muddo laba bilooda ka socotay deegaano dhaca duleedka degmada xudur ee wilaayada bakool munaasabaddii lagu soo gebagabeynayey xamladaas waxaa ka qayb galay waaliga wilaayada islaamiga ee bakool iyo mas-uuliyiin ka tirsan wilaayada ugu horeyn mudiirka dacwatul aryaaf ayaa ka hadlay qaabka ay dadka u gaarsiiyeen dacwada annamayhay mushrifkii amaalankii xamladaas oo socdi wayboaha ishraafay kormeeray xamlada namil ku socdi waa balsheegay wilaayada bokool gaar ahaan maxaafadada hudur culummada lama bilowda marka shaqeeyeen ilaahay subxaana wa tacaala iyo haddana amni iyo istiqraar iyo wanaag maasha allah ninka gebageba culmo badan ahayd taqriiban dad afartameyey ka dhadhow bahayni marka amaakinta madaas la seeday iidan fara badanaayeen guud ahaan hadeeye oluku duulow ilaahay subxaana wa tacaala goolshay waman axsanu qowlan miman dacaa ilallaahi wacamila saalixan waqaala inanii min almuslimiin iyo udcuu ilaa sabiili rabbika bilxikmati walmawcidati alxasanat iyo nabigen sala allahu alay slam goorshi oo uu sahaay balligow canii walow aaya miilas yoolu ku duulow ee horta howlalka dhagaagii amaakinta madaas la seeday may kumad haytay oo dowlada allah ka gobdi ee low mogay meelal arha kumad hayt seeni low kumad haytay horu magala iyo lama odong meelal arha odong galool iyo odong wiina may kumad haytay gamaasta iyo kaayow doon dardiir ama faajir lawiil langorada ya kumad haytay geed buurad iyo moorta jeegliya kumad haytay madooda meelal arha oo kumad haytay faraatiyow ya kumad haytay eelgadeed may kale kumad hayay dinna iyo mindhooba iyo duurka iyo shiidla meelal arha oo kumad haytay may kale kumad hayay eedkayaal iyo guudal iyo hoogar iyo asturow iyo biilal iyo shiidi iyo buulkojoor iyo buulmadgaas iyo kumadhayt ilkuula kumadhayt abagbeeday ilaa tijeegbuula kumadhayt wargaasin iyo kunya kumadhayt marka amaakintaas guud ahaan labaatan ised oo kaleeday ee gaar mayha suubiyaanayha walaa iska dhadhow haska jijiidan wala sidii ummada banaawada korona markan sidii ola kaseedan ee hadafka mayhaay garyadii la seeday horta wal hasmiyaay wal hasmiyaay magali balaanba wal hafadhaysiyaay kadib marka sidaasana lagu faa'iidayay ee hadafka guud ahaan culummada tarkiiska saarasiin may hayna lama godob tasiixu tawxiid wa tasiixu salaad in tawxiidkana la saha waybo salaadana la saha weliba salaada qowlan wa ficlan allan sahaay hortioo laka tukaday dati maarday waybo arrintaas iyada waanan ka bogaay cadadka mustafiidiinta guud ahaan ku faa'iidaysadii xamladaas oo lamada bilood socdi may haynaha saddex kun afar boqol iyo soddon oo magali bilaanbanaska jiran majmuucu rijaal haddii laha kulmi rage oo ummi iyo khayrulummi shay layska dar may haynaa kun todoba boqol sagaaliyo lama bilaantana kun lib boqol soddon iyo siyeed yahay magalka ee ummiga e mayhaay lama boqol siyeetan kow oo hata hamladaas gudaaja ku faa'iidaysadii khayrul ummiga oo rijaalana mayhaayana kun shan boqol tomiyo kow bilaanta ummiyaadka mayhaayanaha lix boqol soddon iyo afar khayrul ummigana mayhaayana kun iyo afar guud ahaan tiradaas oo layska dardarmay nagadaas aha magli bilaanba leh ee saddex kun afar boqol iyo soddona nagadaas intaasah ku faa'iidaysatay marka insha allahu tacaala ee muxaadaraad oo yoona may jiray mawaadiic kala gedi isigoo ummadallahan ku hadlaay tagwada oo kale wal ku hadlaay alwalaa walbaraa wal ku hadlaay asalaatu iyo waljihaadu iyo xijaabka iyo mukhaadaraadka iyo maanduuriyaha hata wal ku hadlaay alamru bilmacruufi wannahyu can ilmunkar lagu hadlaay atowbat iyo lagu hadlaay mawaadiic lagu hadlaay kumadahay tarbiyatu labnaa iyo lagu hadlaay meelo culummada seedeen may kumadahay ee tajamucaatulmiyaah iyo xafalaatulcurus meelo biyo ka jiraano sida eelalka iyo waro oo kaleeday iyo meelo oroo sida jaroona naskakooyo oo kale culummada ku qiib gaadaayen iyo meelo tacaasiida ka dhiiday oo kaleeday oo dadka naskakooyen intaasoo dhan ku faa'iidaysadaay mahaytimaylay guud ahaan ka gebagabaayay ee dardaarmay insha allahu arrintan arrin lamboogayaha ini wali tabar ee insha allahu tacaala allahalanaga iyo insha allahu tacaala iyo dardaarmada iyo lahay hada wabillahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu qaar ka mid ah culimmada ayaa sidoo kale munaasabadaasi ka hadlay الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ما يبقى كمضى إن علمدي أن هكشاك ياسي دعوة أرياف مدودهم لما بلوت أن دتكا مسلمين تا وننساني وكفايدي سداي دعوة داسي دت فر بدن ودين شجيل حسي هاتي أن ميلها يوم مركز دعوة لك جيدي أي ميلها قالت أن ردو هايتي إني دتكي دينك بردان فضايان لكن أبني أهان iyo lankii oo bahlindiirin dacwadii markaas bilowka eta ku dhiigbalshay walaayar ado dareemas ini ede ay gaaladan ku dulgaada la eraw laku dhowa imbaahanta laku fiiji imbaahanta muslimiintu dadka khaasatan walaayad ee iniyo amnigaasi xasaliyaan alla siiyo ka xasali koraan ini la kooyaan haddii yoba markaas la hela cadowgan inbadan mana amni shay laku sugo dadka iniyo diinta gaadada lahayaan waana ka faa'iidaysada lahayaan maadaama yee tawxiidinka weeri dad muslimiin ahayaan safayla ha ku qiibgalasho iyo xaadirsho iyo sidiiyo maandanayayaan walaka doorsada umale maadaama dacwatu aryaaf laka qaabali qaab allah tabaaraka wa tacaala bitilmaami bilxikmati waalmawcidati alxasana laka qaabali maadaama dadka muslimiin hayan waxyaaba aan ka dhab badano iyo hadda geeka sidaa u leeyin walaayaadka dhaxadiyo hayti isku faylayti laakiin meelaha geeska ah iniyobada casharka xaadire laakiin jajarkii usan dhowin mayb waa dhinaca gaaladan dhowin ini markaas dadkaas amnigaasi meelalaha ku xasri yaanka baaga lahay السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على من لا نبي بعده آه إن شاء الله تعالى يعني ما يك درس ذيها آه عريافتي ومدعوذي هايتي آه ونكجرني وحيابا ونكل كلهم ما هايتي ارتفع إذا بدنا نكل كلهم ومن كل جانبه دينك استبهاتي فإذا كاسي ما يبقوا مذاها ومتمركز لن سيداي أونيتوي سخير جيل antakoralaanko meeri lahaayana reerebilhanu hanuunsiin ree darjoon asnahanaayneri soomaalida maybu aha iyada diingin jeelna maybaa dhibaato kooytayha diinkiisdii rasuulka calayhi salaatu wasalaam handijeena niingududahay dadki salaadii wal tukudahaaye masaajidadii wal camirahay laakis maalantii halhal qoflonglukuluma walow sukutukdo walbaadilow faataxaadii iyo kumide mun ansaas ataxiyaadkiya salaadiku ansaasay ataxiyaadkii maybu aha ataxiyaad khaldana akhriyohaya isku kheer jeelin marka marka mayleera fanayo in dadkan muddidii hataalan dheerayne caryaafta hariirlankuwal diin jeelin eedan diin jeelin dad hoobaada marikeeda ku tabaasa mee isku argaaseha mena nin ku taaba hata laybi diinkala dhamminay leho oo aadoo argas ee daacwaduna may likuwadayha daacaw oonaytoy naxariisa rifqiya likuwadi rasuulka calayhi salaatu wasalaam ba mayli ahaa ina arifqa laa yakuunu fii shayin ilaa zaana dadka maaybu ahaa si naxariisle yalan dhagamaay dadka maaya wuriyaayana lantuuta dhawowgeeka dadla surume oonaytoy dadla sheekoy sidee ma aaminsanayna leelaha arag may la barday marka umati intii oonaytoy diinsho laylageysi lafadahay in walaylan sheeg lafadahay in aakharadiyo lunsuubi lafadahay arageen marka antii oo kaflad kalahatin aan sii galna walku olayto maay umuta mayba kadhajar anaha muslung yoonaytoy gaaldhatiyo kadhajarta umut hatin gaar ahaan bokool furumbu maybaa dardaaramo lahaaye meeli hata se diinkankugu winya hata laha kutabi antiin enjeegna anti lakanagdo walow halka qof mucaadaraha kajeedowba halanta diro langlay lanjeeyo lahansheeg
malaaqyada deegaanada ay dacwada gaartay sida malaaqyada beelaha ashraaf iyo laysaan ayaa ka hadlay munaasabadii lagu soo gebagabenayey dacwatul aryaafta ka dhacday deegaanada ka tirsan wilaayada islaamiga ee bokool bismi illaah alxamdu lilaahi rabi alcaalamiin wabihi nastaciin calaa amuuri dunyaa wadiin sala allahu wasalam calaa nabiyina muxamedin waala aali muxamedin wasaabihi ajmaciin yaa ayuha aladiina aamanuu attaquu llaha xaqa tuqaatihi walaa tamuutuna ilaa waantum muslimuun alxamdu lilaah uma alxamdulilah uma alxamdulilah ilaahiya ma hadle guud ahaanka gaar ahaanba ilaahiya ma hadle bacda xamdilaahi may mahad iskuleha walaayada xarakatu shabaaba mujaahidiin meelwelbiyo roogda xeer haraka iyo xeer degma iyo xeer tuulaba makaatibtiya shabduhun may lanaa jazaakum allahu khayran hasan lana bacdalaahi hasiin mahad nagaan oo eh xamlada hatalaha gaadi un omaybuwaha ogaashadii reer bakool gaar ahaan degmadan xudur mad un hadi roogno ku hadalaan ilaahay baka maxasana dacway foolan deerti dacwo tan lamid ah mayla arkore maarmaha deer dacwaturif maraha deerti laakiin istiqraarkun iyo maybwaha daayanaantun oo muddo labaatan maalmood i walla jaraan meella roogow oo dacawo ah oo reeg afartan iyo dhoor ah marmahana mar eedalankaroysidi ilaahay baka maxasan sila sheego hay daawo oo maybwaha jismaani ana la sooti ilaahay baka maxasan dadkii arrintaas taasahnin qalgaari maylana miisaanki xasanaadka ilaahayasin kabasanlan anti maybwaa macalimiintii intaa sabraasi yan maylana ilaahay miisaanki xasanaadka yasin kakab dadkii oo maybwaa xaraasayaa iyoon maylana ilaahay siin miisaanki xasanaadka yasin kakab koley xaraasada wali ajal elata maybwaa ilaahay bakasa koree waa noo dhogi runtii shaga unu dhongnin yaaliya maybwaaha noo ka filanaaten ilaahay bisan barakayaasanlan siindo ayahay shagadan shaga lisda leegma shaga qof lama shaga al-shabaab lemaa shaga waale lemaa shaga malaag lemaa maybwaa kuntum khayra ummatin ukhrajat linnaasi ta'muruuna bilmacruufi watanhuuna cani lmunkar ilaahay basaasna ari marka una dhon shagninyaaliya noo kaafiyani ilaahay maylana miisaankin xasanaadkaasinka kabaasan lena runtii bayaan bilcamal salaad laka suubiyi oo tawxiid oo la bayaani iyo meelo kadhey maalin maalmo kumid een may argaayay bilaamayto yaa gebirtiye lahadalaas gebirtiye oo idiya jartiye lahadalaas maytare aay idiya hambaha fade baryay maytare aadi aayey hambatoy widaadkaakin idin hee ulmaad dowkananinsheeni walyaablew ulmale ibidkan walku dheegi jirnay laakiin dowku walyaableela aragay mayweelase hobaad idinlaan habata naarti wijigunleynahninsaaroha an holwingayaale habarhartayaha ka'aa sidii meelkuwees idayma ah hambatoy ater dacwadun may eedan kama hadinay dacwadun sade aho may buwaha shay kastaba horta jaamacay kafayliya dacwadun oo lahanis garabsadaayo umuto la geysiya eedan ma hadiini umuto saasa doontaaka korti hood umuto maybuaha dacwadanba madoo toosta weweba toosayaan dacwada maybuaha ahaa anka muhiimsan dacwadan eed maybuaha ilaahay khayrsiya hooga halnoo saaro hataba hooga laha saaray ilaahay sanbarakaaya umaradaan wali uleysad insha allahu dada la qiibsadaane halan inagna way saasalena wabilahi towfiiq wasalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu alxamdu lilahi aladi hadaana lihada wama kuna linahtadiya lowla an hadaana allah وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أما بعد الحمد لله ilaahay anka mahadiyaan mayn mahadiyaane thumma wilaayada guud korjareeje iyo hoos jareeje caamhaan i khaashaan makaatibtiya guud anka mahadiyaan juhdigayo geliyeen dacwatul aryaaf oo bokool koonfurtiya i galbeed yo ma'e barije juhdigayo geliyeen yo anka mahadiyaan jazaakumullaahu khayran dina omogon jazaahumullahu khayran dina ilhroogdana jazaakumullahu khayran khayr ilaahay siinka jaazi xafidakumullahu ilaahay siinku xifdii shuruurta kul- kulli jaba ilaahay siinku xifdii marka dacwadan ilaahayna ogayaa mu'miniintii goobjooghayanoo mucalimiinta iyo intii hadirtay wilaayaadtii hadireen wilaayadii hadirtii iyo intii madaasba kormeerasi guutaan walin isloogi dacwiinga labii ilaahay intii biidina thawaab jaziila alla ku sii intii linjiyey la siina ilaahay ka anfaca aakhiradii oo alla ka ka anfaca adduunyadii oo alla ka ka anfaca marka ilaahay mahatis nicmooyin wiin ana kan hadalaw aha naqiibki leysaa med orsa leysaan orsa deerow haaja luqumaan anoo aha sidan badanta dacwatul aryaaf tumman ilama goobod leysaan orsa khaasatan meelaha marti ahayti meela khatartanka badanaaytay xudurnanka dhowaaytay cadowkana weerarshayka dornaay yallaha ku gududi alxamdulilah ilaahay inka maadyaan thumma antiha abaabuley walaayadiha abaabuli iyo intii ducaadkii oo fuliyan hoolas indulqaadadeen ilaahay may lahaa ilaahay siinka jaazi dacwadaas ummigali bilaan guutaan lahasiyaay langyar ilan wiin ummi khayrul ummi guutaan landigaay qaryo kastooba maabajarta ilaa dacwadaas walhamarsihi langallen diidey misisikalan dheeraday hawdis iyo hoolajay dheerayan amboallaba diintan diidi meel kasta baasku rooge taas maaye anta kal guutaan ka talagalka walaayada ee ka talagalka dadka ducaadka ah ini walba lahandhaafna yahayti may ku jaray miilas khaasatan miilaan hatu ku hadalaw tuma in lamada tuulo walyar daraf andhiima daawo tirakoobsha hataanang arago hayn kathiir ah dad badana ka daawaysidi daawo o wilaayada hadirti wilaayatu boqool tuma in lamada hata goobod laysaan orsa si aamaan deerti intaas daawo ana hana marti daawo marka jismaani iyoonayti quluubta hayti kullu jabu wilaayadahana indirti alli anka mahadiyaan tuma wilaayada anka mahadiyaan alxamdulilah alxamdulilah assalaamu calaykum waraxmatullahi barakatu ugu dambeynna waxaa munaasabadaasi soo xiray sheekh cuthmaan abu cabdiraxmaan waaliga wilaayada islaamiga ee bokool بسم الله الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين أما بعد يقول الله سبحانه وتعالى ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين آه إن شاء الله تعالى إخوة جزاكم الله خير الجزاء آه ما يبقى نفردينا قبل قبل حملة دعوة الريف خايتي مدة لما بلود هسعتي ee wilaayada islaamiga bokool ee gaar ahaan degmada xudur culummadii ducaadii ee majmuucaadka shalduun hadda lagu sheekaya ayan qiibsanahayn amaakin fara badan hamaren in dacwadii ahaytii laha gebagabaayo ee dacwaha damaaba dhammaada soo mar kastab sii socdaasna laakiin hamladun hadda socotay oo dadku umana lahan ka wani ee regun hadda ducaadun aan naskashaani wilaayad shalduunna shalkooyan culummada haayan insha allahu tacaala in xamladii laha gebagabaayo qorshihii lanka talagalay lamada bilood iyo mayba agyaa geeg xafladaasaa gebagabadaas aan fadhini awalan mayba lanaa insha allahu walaalaha ducaadda hayan dhallinyaradan badan jazaahumullahu khayran oo dadka da'yarta an badan oo rajayaan insha allahu tacaala innahum fityatun aamanuu birabbihim wazidnaahum hudan dadka ilaahay array oo shaabowna shaca fii cibaadat illaahi ilaahi subxaana wa tacaala cibaadadiisa ka dhex barbaareen iyo odayaalkii yoona mayl arhay jilib culeyska hayay ducaadda hayay oo weli joob ilaa waagii itixaadka inta dhatiy oo halgamaayeen dad badan hadda aragahayn oo marka duhurkunba adiida ku lugaayeen ويبلنا جزاكم الله خير الجزاء وجعل في ميزان حسناتكم أعمال سنقبة إن شاء الله تعالى إخلاص إلهي حسين كوالا رنتي مرك ماي وأرن أو ماي هايته ناجحة لقولي سدي أو إلهي بك ما حسنا أول مرة آه، ولايتنا هديرت هايتي معنا حملهم أو داو تريفك ميل بدن حمراسي داو تريف أو على مستوى الولاية وراجي جاري جاري وقت جين هذا سنة داير إن هذا ميل لسه بلال رواي meel kasta lasaada tuuladun hoobalsaada bilaal rogaay dadka wal rogaay marka dulusalan akhriyay laakiin wala jijari wilaayada mayl araay un daawatariif odayaalkii iyo culummadii iyo mayl araay iyo rag maamulka kumada hor ka haayano jaraan oo tomishan maalmood labaatan maalmood wal saas oo kale marka macnaa isku hahaayeen ya jareen laakiin xamladun hadda balaarno wilaayaadka qeybo kumid aan hamartay boqooln hadda nasiiban waalata in hadeerta iyada iyadahan dhawaayana may haytay daawata riif oo runtii lakana jaxay magaajeesada hadda riifka may waa baadiida lakajeeda ogda baadiyadii meeda lahan mari ilaahay barakaay labaatan iyo saddex goob yaa lahan mari oo baadiye marka meel lahay oo tuulooyinkii fog fogaayay oo dheerayay daawada bandeeri jarnaa xagga abni haddii ata iyo xagga cadowgan dhawaasho haddii atab amni darro haddii ataba may hanuun landeeri jarna ayaa marka may waa sanadkan fooda la geli jazaakum allahu khayra jazaa ilaahayna miisaankan hasanaadka siinka kaba may ballanaa waan aragahayna markhaadkuanaa dadkun in naftiyo baaldhikeen maanaa si umadun jahligan ku saarafadan naftiyo waa guuran tadxiisuu biyaan marka insha allahu tacaala khatar badan oo amni ah lambareeri iyadoo la argo ya iyadoo asbaabtan la kooyo ilaahay la tala saardo oo ahamiyadda dadkun in jahliga lagu saaro ee litukhrija annaasa min adulumaati ila annuur iyo marka maana shacaarjo hay meel kasta oo marka jahli ku jaro tuulo oo lanqoonday oo maamulka inga shaaro intan inka darona gala leero galayaan dadka koley ha ku faa'iidaysaday oo geeka mayla raay walla ha ku xaqiijiyey oo bil laha la roogay ee tawxiidka iyo salaada iyo kutubadii muqararkii muxaadaraadkii geeka culummadun dacwad ha ka gududan tiradii oomay bannagadana saddex kun afar boqol iyo soddon qof waa cadad haa'ila oo ilaahay subxaana wa tacaala geeka nimankaas man arag koraan hujad walka oogi maaha yaa ama jaana min bashiirin walaa nadiirin man arag koraan hordhaamba dacwadan deerti nabilaahi moxamed boobala haddiri lan haddan ogahay namala dadka muslimiinka kitaabna hadeeray diintan hadeerti laakiin hadda marka may waa in la tajdiidiyo oo la cusboonaysiiyo marka may la raayhada maadaama jahli badan jari waajibkii diineed oo na saarnahay may bal arag hore gudani jazaakum allahu khayra jazaa dadkaasi oo haayeen khaasatan siddekun afar boqol iyo soddon ah dacwadii way geysay guriji oo lankajeeyey geeka may wahaa fursad eedan wiin hayta jazaakum allahu khayra jazaa arrintaas marka may balanaha niian lakum hadda koley maylaysiin lana walkalun hadda siin hayna male ilaa maylaysiin lana insha allahu tacaala may ka bashaaraysaasana waan ha ka dhowaadasana xadiidkii rasuulka sala allahu alay wasalam xadiidu cali bn abi taalib lian yahdiya allahu bika rajulan waaxidan khayrun laka min xumri nacam haddii adduunya lakasii walba makiinga laakiin may kiinka khayr badan hal qof ilaahay ad sababkiinka walaanuun koley sidukun afar boqol iyo soddon qof dad mana boorayo maynin ku tabtan guraanga halay warbeyntinka jarte maynin ku tabtan rooga un hadilaybda hata aan hadilayb toobusheena ilan arin sheegasan maa aan haddalayba toobsheenay marka may la raay ya may ku toobsheentay markii la erhay dadka shacabka walaagod wadaagna ma erhay isku dhaafay ani ilaahay anin dhahoy taha marka waa marka may la raay saamaynta waay macnaha wali qalbaha kubaho qalba saameeya ogda wali ikhlaas oo alla dartis aad ungudo qalbaga kaha kubaho iyo marka qalbaga kala gale saas arjana culummada murabbiyiinta jazaakum allahu khayra jazaa ikhwa marka runtii marka may waa eed eedaan ka mahadsantiin bacd allaahi subxaana wa tacaala may kalo yoon ang mahadnagaane bacd allaahi ugaasidii nuqabadii iyo maamulkii degmadii hadda wal is waraysadaa halay waraysiga bakumidahayta ka waramaab wada shaqeynta wanaag badana jari bani aadan ay leeyahay da gaabis gaabis maana inshaa isku koohi kor laakiin inta badan walaalo marka may dad oo mahoo dhuugsaday socodoo lanka sabir hoorayo marka may la raay rigunsi ilhan dhowaayi faday garabna lan sii faday yaa inbadanaayan bani aadan ay leeyahay de ilaahay le kaamila laakiin inta kale may waa guud ahaan waa boqolkiiba sagaashan walku badan may taqiimkii haaya isan sheegdan oo waraysiga siin ku qaadni in shacabkan ha dhowaayan dacwadii dadka walaalku gududaay iyo odayaalkii inuu qabadii iyo maamulkii degmadina siin garab surnaayeen jazaahum allahu khayran alaniyoona ilaahi subxana wataala miisaanka waa sanaadkan ka kaba ikhwa kolley sida ogsantiin dacwada ahamiyad eedan wiinalad runtii shicaarka maynin haaya inta badan isagna sheegasana markii laasiina dardaarmaayna culimmadii tawjiihaadka biyaayeen markii gobolka maqarshii lagu kulmaay may la array arrifqu waliin ya eed marka manaa la array umutayin turoy umutayin turoy cannaan iyo cunfi ay la adeegsanay mayna kolley waa natiijadii aragdan ya hada ilaahay baa qur-aanka madherning sheegay ogda war kasta oo may la raay ee rifka rasuulka sala alla alay slam aan sheegay xadiidka hadda wadaadka akhriyay ee arrifqu laa yakuunu fii shayin ilaa zaanahu marka rifqiga shay maaba la kala kooyo oo ma ku sugnaada ilaa qurxiya shay rifqi laku waayina fool humaadee saas maa fool humaadee si kalena isbedele fa bimaa raxmati min allaahi linta lahum ilaahay naxariistisa oo adag kasii sababtiye ya dadka inka nuglaati inka jilacsanaayti ari allah subxaana wa taala wasal nabiyllaahi moxamed laxadlaw walow kunta fadan khaliida alqalbi hee lanfaduu min hawlik dacwo qallafsan oo khasab la socdo yaa barnaamijka u sugaya natiijihiisan uma badnaadaas dada ilaahay walanka dareela ku yaaba laakiin may wahaa rifqiga waa tan hadda shicaar siin hayahayd laakiin hadda geeka may waa dadkii sii oboorayaan waana siin gordaan yo ininka tobtan hadhowaada ambaten niin rooga gurayaan marka may la raaya yaala ha ku dhaqaajiya waqtigii lanka talgalib ha dhamaaday qodobka kale walaalayaal marka may baa una niin ku baahanyi hadda waaba manaa hamladon haddaa hirintii marka una lana meelgala ku furunta lagu yaaba maa hada ducaad leebi leeyiba ducaadnimadii ma kubana manaa sidii aan teeganta hoobada laka fasoo gurigkaada saata daaciyata marka may lan baahan yaha walaalayaal jahliga in una manaa la dagaalagna jahliga waa cudur halis ah oo dilaa ah daawadiisna lama sheegi mayu qaala tacaala igaala rasuulilaahi alkitaabun wa sunna jazaakum allahu khayran xamladii haniin socotii daawaturiifka hayti lamada bilood haniin socoti inta haniinka hirinta ilaahay subxaana wa taala nimayba weydiisadaane walaay gaabis eenu gaabinay sii lama jibaarna lafadaay una gaabini ilaahay subxaana wa tacaala haniin dhaafa waa una awoodni ilaana laa yukallifullahu nafsan ilaa wuscaha weli ada awoodda hoobada ku gaabid manaa walkin haysada maa hadaan hadda in walbadan qoban ila in malay hayne ilaahay subxaana wa tacaala ninkaba insha allahu tacaala ikhlaaskan ilaahay ni arsaaqa dacwad un dadka geysana un sheegnin dadka ilaahay ka canfa ilaahay ka waala oo baryay ilaahay agdis marka may waha markhaati ninka nagdayan una sabab ang nagani jahligi una ku saarni jazaakum allahu khayra jazaa ilaahayn mayba weydiisadaane madar baraka qaba in ninshaana umutagna ilaahay subxaana wa taala xaqanii fahasiyo cadowgan ilaahay noo jibiyo jazaakum allahu khayra jazaa intaasaa ka gebagabayaan assalaamu calaykum waraxmatullahi barakaatu guud ahaan intaas ayaan caawa ku soo gebagabeynayaa barnaamijka faafareeb kurarhka oo qodobo kala duwan aad ku dhegaysateen kulanti dambe ayaa noo ballanha nabadgelyo assalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu
وثبة تجلب نصرا وثبة عظمى لجيل يملأ الأكوان ذكرا يقرأ القرآن دوما خاشعا سرا وجهرا يحمل الدين شعارا فعلى بالدين قدرا فحماه الله توفيقا وتسديدا وأجرا